wareegtadan waxay ku saabsan tahay soo celinta kusimaha iyo diblomaasiyiinta kale ee ka howlgala safaaradda soomaaliya ee khartuum sudan oo ay ku jiraan halwadeenada kale oo iyaguna ka mas-uulka ah hay-adaha kale ee dowladda sida wasaaradda tacliinta wasaaradda ganacsiga wasaaradda amniga xafiiska immigration xafiiska jinsiyadaha iyo socdaalada qof kasta oo safaaradda soomaalida ee suudaan ka howlgala ayaa ayaa la amray la faray inay dhaqso u soo noqdaan arintaasi waxay daba socotaa amar uu ra-iisul wasaaruhu bixiyey kadib markii uu booqoshadiisii ugu dambeeyey ee suudaan uu u kuurgalay shaqada maaragtay maxaa lehada safaaradda ka socota uuna dhegaystay warbixinno iyo warbixinno ay shacabka soomaaliyeed ardada soomaaliyeed ee suudaan joogta ay siiyeen marka iyadoo la tixgelinayo talada ra-iisul wasaaraha codsiga ardada iyo dadka soomaaliyeed ee suudaan jooga ayaa waxaa wasaaraddu ay faraysa dadka diblomaasiyiinta soomaaliyeed ee suudaan jooga ka howlgala iyo dadka safaaradda ka howlgala oo dhan inay ku soo noqdaan wasaaradda waxaa sidoo kaleeto la magacaabay kusime safaaradda iyo kusime ku-xigeen si ay u sii wadaan howlihii safaaradda